marka aad dhex socoto magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxay indhahaagu qabanayaan xoolo dhex socda suuqyada magaalada kuwaasoo isugu jira lo iyo ari maamulka dowlada hoose degmada kismaayo ayaa dhowr jeer oo hore sameeyey dadaalo xoolaha looga saarayo magaalada iyadoona digniin loo diray dadka xoolaha iska leh loona sheegay in xoolahooda ay ku dhaqdaan meelo munaasab ah oo aysan magaalada kusoo dhexsiideyn xoolaha magaalada lagu soo sii daayey gaar ahaan lo-da ayaa dhibaato ku haysa dadka suuqleyda ah ee ganacsatada iyo sidoo kale nadaafada magaalada gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa ka hadlay dhibaatada ay xooluhu ku hayaan magaalada waxa uuna dadka xoolaha leh ugu baaqay in xoolahooda ah ay magaalada ka saaraan oo geystaan goobo munaasab oo ay ku xanaanaystaan magaalada waxaa muddo maamulka dowladda hoose la dagaalamayay in xoolaha laga saaro geeli waa laga saaray loodiina qaybana waa xaraysan yihiin qaybna waa laga saaray dadka looda leh waxaa la rabaa oo loodu magaalada ugu jirto in loo magaala ka saaraa lama aqbali karo geedihii la beeray laamiyadii la sameeyey oo quruxda badnaa inay xaro lo-aad noqoto kismaayo way dhaaftay waagii la oran jiray kismaayo iyo sacaaga iyo karbunadaada iyo rawaayadahaas way soo dhaaftay caasimad bay noqotay magaalay noqotay magaalanimadaa raba in lagu ixtiraamo dhanka kale guddoomiyaha ayaa ka hadlay dhibaatada lagu hayo dameeraha oo dadka ku shaqaysta ay saaraan culays ka badan midkii loogu talagalay taasina ay tahay mid aan la aqbali karin oo tacaddi ku ah waxaa jira dameeraha dad ku tacadiya oo liishaan ka geliya af ka geliya dhabarka ka dalooliya arrintaa go-aan baan ka saarnay maamulka dowladda hoose iyo hay-ada amniga ka shaqaynaya lama ogola inta loogu talagalo hal fuusta wax ka badan in la saaro kuwa xanuunsanoo howlgabkaana maamulka waxaanu ku amarnay inay xareeyaan kadibna sidii loola tacaali lahaa oo loo loo dabiibi lahaa wixii ka kici karaa loo sameeyo wixii markaa kadibna dowladdu ay ay go-aan ka gaarto intaasoo mashruuc baa magaalada socdo cagaarina inaan geedo beerno iyo in ay xaro xoolaad noqotona isma qaadi karto dadka marka xoolaha leh xoolo waxay ka mid yihiin khayraadka waddankan laakiin magaalo looguma talagelin xoola in lagu dhaqo waa in magaalada bannaanka xoolaha looga saara si loo ilaaliyo bilicda magaalada haddii ciddii saari weyda dowladda hoosaa la wareegaysa baaqa iyo digniinaha loo dirayo dadka iska leh xoolaha dhex socda magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa kuwa dhowr jeer ay soo celcelisay dowlada hoose waxaana dowlada hoose marar badan ay isku dayday in xoolahani ay ka saarto magaalada iyadoo ay jiraan xoolo badan oo lagu aruuriyey magaalada dhexdeeda laguna xareeyey maxjarka xoolaha